shirka magaciisa wuxuu ahay global privacy assembly waa urur weyne adduunka wadamo badan ay ku mideysan yihiin ujeedadiisa ugu weynna ay tahay in wadamada adduunka oo dhan ay ay maxalahay sharuuc kasoo saaraan wax ku kala bartaan wax ku kala faa'iidaystaan sida loo dhowri lahaa xogta dadweynaha waa gartay marka xogta dadweynaha ee la dhowrayo maxaa loola jeedaa arrintaas waxay noqonaysaa waxyar inaa backgroundkaa siiyo waa maxay xogta la dhowraayo sababta keentay inaan lahaano hay-ad dhowrista xog sidoo kaleetana maxaa la meel mariyo sharciga dhowrista xogta maxay ahayd burburkii dowladda dhexe kadib kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii waxaa meesha ka baxay adeegyadii ay dowladda bixin jirtay saas daraadeed waxaa booska buuxiyey private sectorska kuwaasoo adeegyadii maxalaay bulshada sida say nolosha caadi ugu socoto adeegyadii bulshada inay bixiyaan waana sababta hadda xogta ugu badan ee bulshada soomaaliyeed laga haayo ay gacanta ugu jirto private sectorka ama shirkadaha waaweyn ee gaarka loo leeyahay iyo qaar kaleeto hay-ado kaleeto yaal wadanka shaqooyin kala duwan u joogaan marka baahida dhowrista xogta la dhowraya waxay tahay marka ugu horeysa waxaa u baahana inaa faano baahida imaaday shirkadahaas waaweyn private sectorka markii xogta dadweynaha ee maxalaa gacanta ku dhigan ilaa hadda actually gacanta ugu jirto wax oo regulation waa iska unregulated bay ahayd wax oo kormeer ama korjoogto cid ku sameynaysa ma jirin because wadanka ma lahayn sharci dhowris xog ma lahayn taas waxaa dhacda marka in carqaladeyn badan lagu sameeyo qofka xogtiisii privacy valuation badan ay ka dhalato every sector haddaa fiirisid dalkeena haddii aan leed caafimaadka haddii aan leed dhanka financiga haddii aan leed dhinac walba marka baahidaas bay keentay in soo baahidaas bay ahayd waxaa keenay in soomaaliya ay yeelato sharci dhowrista xogta dadweynaha sidoo kalena ay yeelato hay-adda dhowrista xogta waana hay-ad maxalayo shaqadeeda dhan ay tahay inay dhowrto xogta shaqsiga ee dadweynaha waayahay marka xogta shaksiga aad leedahay ee dabcan qof walba shirkadaha telefoonada waxay hayaan qofka xogtiisa ku salaysan magaciisa halka uu joogo dabcan cidda uu la xiriiro cidda ay fariimaha isweydaarsadaan cidda ay xog iyo siro kala dhexeyn karaan ma sidaasba mase wax ka duwan ayaad ula jeedaa wax walbo intaas aad soo sheegtay waa maxalahayay waa xogta qofka shaksiga sida magaciisa nambarkiisa adresskiisa maxalahayso sheeg wax walba oo qofka lagu caddayn karo qofnimadiisa si dadban ama si toosanba waxay soo hoosgalayaan xogta qofka shaksiga ah inkastoo xogta qofka shaksiga ah ee mararka qaar ee maxalaa qeybo qaar ay kasoo geli karto xogaha xasaasi iyadoo weli xogta ay tahay xog shaksi bay kala xasaasiyi xasaasiyin marka inta aad sheegtay iyo intaas kaletaa ku daray waay waa tahay waxaa jirto najma saad og tahayba waddankeenna waad sheegtay adigaba markii burburka uu soo wajaha kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii wixii ka dambeeyey wax walba way baaba-een shirkadaha hadda aad ii sheegtay gaar baa loo leeyahay oo dabcan wixii xog ay hayaan waa wax ayaga gaar u hayaan oo dowladda aysan hoos imaanaynin haddana sidaasay tahay waxaa jirto xogo fara badan oo qofka muwaadinka ah weliba xilligan xasaasiga oo ammaanka meelaha qaarkood waddanku ay adag tahay in cid walba ay heen karto soomaalidana dhaqan uma laha ilaalinta xogta marka sidee bay dowladdu rabtaa inay sharciyadan ay soo saartay ee u meelmariso waa sababta sharciga ee dhowrista xogta oo horta waa sharci wada qabanaya labada dhinacba privateka iyo public sectorka sidaa marka xaqiijinayno in xogahaas waa waxay tahay marka ugu horeysa in sharcigan loo hogaansano hay-adan maxalay guidelinska ay bixin doonto regulationka frameworkyada ay soo saari doonto inay u hogaansanaadaan taas waxaa dheer qof walba oo maxalay private aada ama public haddiiba xog dadweyne ah qabatid cadadkeeda in la maxalay waxaa jirto cadad cadadkaas haddii aa gaaris waxaa u baahantan is soo diiwaan gelisid marka markay shirkadahaas is soo diiwaan geliyaan private sectorka ka socda iyo hay-adaha dowladda ee public sector ka socda dhammaantan markay is soo diiwaan geliyaan dan waxaa jirta guideline so aanu siin doono maxalay tilmaamooyin badan oo mana marka uga horeysa waxaa calashan arrintan wax yar aan rabo inaan isku dultaaga waxay tahay markii institutionka data protection authority ama hay-adda dhowrista xogta maxalaa la aas-aasay ee shaqo bilowday waxaa bilownay inaan la fariisano stakeholderska private iyo public kaba horta marka hore waxaa isdhahnay bal horta arrintan muhiimadda ee leedaha ma idinla fahansan yihiin intaadan sharciga ku qaadin because qofka markaa sharciga markaa aad sharciga intaadan ku qaadin waa inaa u baahanta dadka horta ma fahansan yihiin muhiimadda ee leedaha in xog la dooro sharciga waxa uu ka rabana faham guud ma ka haystaan taas bay ahayd waxay ugu horeysaa isweydiin waa sababtay keentay inaa privateka iyo publicaba aan la fariisano maxalaahay aan iska shirar aan la galno oo arrintan isla fiirino nasiib wanaag qaarkood bay fahansan yihiin muhiimadda arrintan leedahay diyaar baynu u yihiin inay hay-adda la shaqe ay u hogaansamaan shuruucda hay-adda ee soo saarta dhammaantood halka qaar kaleetana aan aragnay inaysan weli arrintan ku baraarugsanayn taasoo annaga naftirkeena nooga soo baxday marka ugu horeysa waxaa ugu horeysa u baahana waxta in wacyigelin badan laga sameeya institutionadan dhexdooda hadday yihiin privateka iyo publica waa in marka hore wacyigelin badan laga sameeyaa si ay noola fahmaan muhiimadda elada dhoorista xogta haddii qofka xogtiisa aan la dhoorin ama sababta looga qaaday sabab ka duwan loo isticmaalo khatarta institution ahaan kasoo gaari karto iyo khatarta qofka xogtaas le naftirkeeda kasoo gaari karto marka sida aan u rabno in ku meel marin waxay tahay in institutionadaasi dhammaan oo private publica intaba ka socdaan inaan la fariisano oo waxaan maxalaa la fiirno kadibna guidelines badan u sameyno wacyigelin badan ka dhex sameyno kadibna regulationka iyo frameworkyada inay ku dhaqmaan saas ula wadaagno shaqada hadda socota aan wadnaba